أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafiinimo madaafiic ayaa lagu garaacay mid ka mid ah xeryaha ugu muhiimsan murtadiinta ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho dowladda salbiyadda maraykanka ayaa soo saartay go'aan ka dhan ah dadka itoobiyaanka ee ku nool gudaha maraykanka urur gaalaadka igad ayaa sheegay in si aad ooga xumaaday go'aanka dowladda elitereya ee uga baxday ururkaas macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada jamaama ee wilaayadda jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas munaasabad shahaadooyin lagu godoonsiinaya arday dhammaysatay waxbarashada dugsiga dhexe ayaa ka dhacday degmada jirib ee wilaayadda jubbada dhexe عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa habeenimo axada labaatan iyo saddexda bisha jamaacadul aakhir sannadda kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaaso faahfaahsan madaafiic ayaa lagu garaacay mid ka mid ah xeryaha ugu muhiimsan murtadiinta ay ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay goordhow madaafiici ku garaaceen xerada murtadiinta ee hiilweyne ee ku taalla waddada isku xirta magaalada muqdisho iyo degmada balcad madaafiicdu waxay ku dhaceen gudaha xerada waxaana xerada ku sugnaa taliyaha guud ee maleeshiyaadka herdada murtad odowaay yuusuf waxaana gudaha xerada ka socday kulan uu la lahaa saraakiisha ka tirsan murtadiinta dhanka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiici ku garaaceen kolayo maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey duqayntaas dowladda salbiyadda maraykanka ayaa soo saartay go'aan ka dhan ah dadka itoobiyaanka ee ku nool gudaha maraykanka haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen caliyare maamulka saliibiga ah ee donald trump ayaa soo saaray amar uu dalkiisa kaga saarayo dadka itoobiyaanka ah ee sharci la-aanta ku jooga gudaha dalka maraykanka kristinom oo ah xogayaha amniga gudaha maraykanka ayaa ku dhawaaqday go-aan sheegaya in la joojiyo magacaabista xaaladda ilaalinta kumeelgaarka ah ee itoobiya afhayeen u hadlay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha maraykanka ayaa isna sheegay in wakhtigeedu xadidan yahay xaaladda ilaalinta gaarka ah oo aan ahayn mid lagu helo deganaansho rasmi ah muwaadiniinta itoobiya ee aan haysan sharci ay ku joogaan maraykanka ayaa lagu amray in si iskood ah ay muddo lixdan maalmood gudahood uga baxaan gudaha maraykanka cidda awaamiirtaasi fulisa ayaa lagu wargeliyey inay heli doonaan tigid diyaaradeed oo bilaash ah guno bixitaan oo kun dollar ah iyo fursado mustaqbal oo la xidhiira socdaal sharci ah oo ay kusoo geli karaan dalka maraykanka itoobiyaanka aan haysan sharci uu ku joogo gudaha dalka maraykanka ayaa lagu wargeliyey inuu mutaysan doono xarig iyo musaafiriin wixii ka dambeeya saddex iyo tobanka bisha labaad labada kun lix iyo labaatan iyadoo lagu xaqiijiyey bayaan ka soo baxay waaxda amniga gudaha maraykanka maraykanka ayaa nidaamkan ilaalinta gaarka ah ee la siiyo dadka ka soo jeeda dalalka ay dhibaatooyinku ka jiraan ee jooga maraykanka waxa uu horey ugala noqday dadka soomaalida ah ee ku nool dalka maraykanka gaal donald trump oo go-aankan soomaalida ka dhanka ah afkiisa kaga dhawaaqay ayaa wixii intaa ka dambeeyey wuxuu dardar xoogan sii geliyey dagaalka dhinacyada badan ee uu ku beegsanayo bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha maraykanka iyo dalkooda soomaaliya mahadsaned caliyare urur gaaleedka igad ayaa sheegay in si aad ooga xumaaday go'aanka dowladda elitereya ee uga baxday ururkaas warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen yaaser maxamed war-saxaafadeed saacado ka hor uu soo saaray urur goboleedka igad ayaa lagu sheegay inay ka xun yihiin go-aanka ka soo baxay dowladda eritereya ee ururka ay kaga baxday waxaa lagu sheegay bayaanka in eritreya ay ku dhowaad labaatan sano iskeed uga maqneed igad balse ay dib uga mid noqotay shir madaxeedkii dhacay juun tan iyo markaas igad waxay sheegtay in eritreya aysan ka qaybgelin shirarkii iyo howlihii urarka uu muddadaasi yeeshay igad waxay tilmaamtay inay muddadaasi ay naawilaysay oo ay diyaar u ahayd wadahadal balse eritreya ay ka baxday iyada oo aan soo gudbin wax talo iyo isbeddel ah oo khuseeya ururka ugu dambayn waxay igad ku boorisay eritreya inay dib u qiimayso go'aankeeda oo ay si buuxda ugu soo laabato ururka bayaanka ayaa soo baxay saacado kadib markii eritreya ay shaacisay inay isaga baxday igad oo ay ku eedaysay inuu ku fashilmay waajibaadkii loo igmaday urur goboleedka igad waxaa xubno ka ah dalalka dhaca geeska afrika sida jabuuti etoobiya kenya yuganda suudaan koonfurta suudaan soomaaliya iyo eritreya oo iyadoo haatan isaga baxday mahadsanid yaasir macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada jamaama ee wilaayadda jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas walaalkan cabdiwahaab bukhaari ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa waa munaasabad nooceeda oo kale wilaayaadka islaamiga ah ay naadir ku tahay waana macallimiinta degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ciidanka mujaahidiinta ku wareejinaya agabyo kala duwan oo xoolo nool ay ku jiraan munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga degmada jamaame ayaa ka dhacday gudaha magaaladaasi waxaana ka soo qayb galay noocyada kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka iyagoo bogaadiyey hawshan ugubka ah ee ay ku dhaqaaqeen macallimiinta beledkooda macallimiinta maanta deeqda alaabta keenay oo ugu talagalay walaalahooda fuquurta ku jira mujaahidiinta aad baan ugu mahad celinaynaa waa mahadsan yihiin macallimiintana waa lagu yiqiin weligood safka hore inay jihaad kaga jiraan inay xabadda ridaan iyo inay infaaqa bixiyaanba hadda maanta infaaqii bay keeneen timir saliid kitaabo alaabooyin kala gedisan aad iyo aad ayaan uga mahad celinaa macallimiinta jamaame khaasatan annaga haddaan odayaalka deegaanka nahay go-aanaa la qaatay go-aanada la qaatay waxaa ka mid ah in gaal layska difaaco macallimiinteennii odayaalkeennii walaayadeennii kulli garbaha is haysanaa insha allahu tacaala maanta maalin aan ka awood badan nahay inaan gaalo iska dhacayno wallahi ma jirto haddii loo malaynayo inay insha allahu tacaala mujaahidiinta iyo macnaha iyo muslimiinta waxoogaa daciifa kuwa madallee ma jirto waxaas intaasi kadib mid ka mid ah macallimiinta degmada jamaame ayaa munaasabadda ku soo bandhigay noocyada agabyada ay mujaahidiinta ku wareejinayaan khaasatan haddaanu nahay mucallimiinta ee ku nool degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose deeqda dhaqaale ee noocay kala duwan leh hadday tahay timirta haddii uu yahay ariga iyo idaha ee haddii ay tahay saliidda caddayda ama saliidda sisinta iyo kitaabada xisnu muslimka deeqda ayada ah waxaan ugu talagalnay mujaahidiinta waxaan ku wareejinaynaa waaliga degmada oo wakiilka ah waaliga gobolka sheekh axmed abu yuunus xafidahum allahu tabaaraka wa tacaala tallaabadan ay qaadeen macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga degmada jamaame ayaa noqon doonta mid ku dayasho mudan waxaana ay u muuqdaan kuwo ka dhabaynaya hawsha ay hayaan ee ah barista qur-aanka kariimka mahadsanid bukhaari munaasabad shahaadooyin lagu gaddoonsanayey arday dhammaysatay waxbarashada dugsiga dhexe ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayado jubbada dhexe ismaan axmed duubow ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa waxay ahayd xaflad si heer sarah loo soo agaasimay laguna casuumay marti sharaf isugu jirtay culimo waalidiin mas-uuliyiin maamulka iyo macallimiinta iskoolka alanwaar iyo madarasada suldaan cabaas ee ka wada furan magaalada jilib waxaana ujeedka xafladdu ahayd in shahaadooyin la guddoonsiiyo ku dhowaad konton arday oo ka soo gudubtay marxaladda koowaad ee dugsiga hoose ee iskoolka alanwaar iyo madarasada suldaan cabaas ardayda oo isugu jiray wiilil iyo gabdho ayaa la siiyey shahaadooyin ku saabsanaa marxaladdii ay ka soo gudbeen iyadoona sidoo kale abaalmarinno la siiyey ardayda kaalimaa hore ka galay imtixaankii laga qaaday munaasabadda oo ay dad fara badani kelimaad ka jeediyeen culimmadii ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekha mufasirka ah ee sheekh cabdulqaadir wuxuuna ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga jamiica almuslimiin waxaa laga rabaa cilmiga ama aqoonta ilaahay siiyey inay ku camal falaan saas darteed culimmadu waxay dhihi jireen ama yidhaahdaan alcilmu bilaa camalin ka shajar bilaa thamar aqoon baad yeelatay wax baad maqashay wax baad akhrisatay cilma alkitaabi wasunna iyo wixii lagu gaaro wasaa'il ah waxaa cilmiga hadda laga sheekaynayo waxay u adeegayaan cilma alkitaabi wasunna taa macnaheedu marka waxa weeye inama alcilmu alcamal masalada aan xoojinno ruux kasta oo muslim ah ha ku dadaalo diintiisa inuu ku camal falo ee wakhaasatan dalabat alcilmiga ayagu waa dad aqoontii hadda inay kororsadaan diyaar u ah waa dad yaryar waa dad wax baran kara waxa ay barteenna hadda noo noo soo bandhigoon aragnay waxa afkooda ka baxaya ragga dalabatalcilmiga ah ee ardada eh yaryaree meesha jooga dad badan ma haystaan dad waaweyn baan aqoonin qaar ka mid a ardayda xafladda loo dhigay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsanaa waxyaabihii lagu soo baray madaariista ay dhigtaan كلكم جد وهمة وعلى الأخلاق قمة في الخطوب المدل همة قدوة للحائرين ومرحبا بالحاضرين أقول لإخوتي الطلاب أبارك لكم هذا الإنجاز الباهر لقد كنا نجوما تسعى لتحقيق الأحلام وها نحن اليوم نقضف أولى ثمار جهدنا والأمة الإسلامية تنتظرنا لا تدعوا عقارب الزمن تقف بل استمروا في العضاء والبناء إن التساتير الوضعية ليست إلا أفكارا شيطانية جاء بها الغرب لمحاربة الإسلام والمسلمين وعلموا عملاءهم المنافقين ليضلوا ويفسدوا الأمة الإسلامية لذا الحذاري فالحذاري من من أفكار الغرب ومؤامراتهم الكيدية وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إننا طلبة مدرسة الأنوار الأساسية مع أننا في نضال مع الأقلام والدفاتر إلا أننا لا نغفل واقعنا الأليم الذي نعيش فيه واقع أليم لا يستطيع المسلم إذا تصفحها أن يكمل النظر إذ يرزح مصر النبي وأهله تحت وضعة اليهود الغاصبين وتتلقى الأمة ضربات من الخذلان والخزي خصوصا أهلنا في غزة العز والصمود My dear teachers and students and other guests, those gathered here, really I am very glad to stand in front of you. And today I want to say something about education.
waxaan ahay ardayaed ka mid ah ardayda ka qalin bedelanaysa dugsiga hoose ee madarasada al anwaar una gudbi doonta fasalka toddobaad ama dugsiga dhexe ee isla iskuulka al anwaar waxaan marka ugu horreysa u mahadcelinaynaa allah oo inoo suurageliyey qabsoomidda xafladdan qiimaha badan iyo farxaddan aan muddada sannadaha ah wada sugaynay marka labaad waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinaynaa cid walba walba oo kaalin mugli ka qaadatay waxbarashadeena maanta aad ayaan u faraxsanahay waxaan qaatay kaalinta koowaad iyo shahaado khaali ah jaahiso oo lacag ah bifadlilaahi wa nicamih inta sano juhdiya aan soo wadnay maanta waxaana la guddoonsiinayaa shahaadooyin qaali ah ay nagu talagashay maktab atarbiya watacliim allah subxaana watacaala ayaa maad iska leh uma maktab atarbiya watacliim waxaan ka qalan jibiyey dugsiga hoose ee madarasada lanwaar waxaan u gudbay dugsiga dhexe ee madarasada lanwaar waxaan galay kaalinta labaad waan ku faraxsanahay waxaan qaatay jaahiso iyo shahaado waxaana la siiyey shahaadooyin aan aad ugu faraxnay insha allah waxaan sii wadan doonaa waxbarashadeena macalimiinteeda iyo mujaahidiinta iyo waalidiinteeda waxaa leeyahay ilaahay miisaankiina xasanaad ka saaro waxaa kaloon u mahad celinayaa waalidiinteeda sharafta iyo qiimaha qaayaha badan oo intaan dhan igu soo dhabar adeegay maamulaha madarasada al anwaar ayaa ka sheekeeyey waxbarashada madarasada iyo dufcooyinkii ka qalan jibiyey dhanka kalena wuxuu ka hadlay dufcada hadda loo dhigay xafladda ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala waxaan u fadhinaa dafcadii lixaad oo ardayda al anwaar ardayda maanta fadhida ay shahaadada la siinaya la goddoonsiinaya waa toddoba iyo afartan arday toban arday waxay ka soo baxeen macadka suldaan cabbaas waxaa loo soo wareejiyey iskuulka al anwaar say ugu dhammaystirtaan waxbarashadooda ee dugsiga dhexe soddon iyo toddoba ardayna waxaa ka socota iskuulka al anwaar iskuulkoodii ay joogaan waa u qalamadelanayaan ardayda hadda noo fadhiisatay ee imtixaanka shahriga waa saddex boqol labaatan iyo lix arday saas darteed marka ilaahay baa barakeeyey subxaanahu wa kama marnayn waalidiinta oo iyagana kelimaad farxadle ka jeediyey munaasabadda michaelsin sheege walbarashada geega maanta bannaanka yaalle dugsiga anawaara furunya dugsiga suldaan abbaasa furunya والبرشد جيج بنانك يال والهاد جيج لويديا ومجروك فليتنافس المتنافسون لك جرك ما ننكي والبرد واي اختيار شلامه وسلم شلايا ودناشه والبرشد هلك ددالو إلهي خير الله سنسيو والبرتين والبرشد هلك ددالو dadka oo waalidiinta ayaa ka tirsanya marka mayle macallimiinta oo juhdigan bihiyen fajazaakum allahu khayru jazaa lana ilaahay siinka abaalmariyo aakhirada ilaahay miisaankan allah siinka kabo ardayaal may siinlanee waxaa barateen insha allah laba laaba anka fadheetan waxbarashada dadaala meri la abuuriyeetan hadda waxbarashadan abnigaanad isin haaghaysadan dida dhiigshe marka eena walka barateen dhiiggaas inaan dayacna dadkii oo marka een ilmooshoonku qeybgalnina maylane nimin yoo fadhiga ka kaca iskoolka alanwaar ayaa ka mid ah iskoolada ka furan magaalada jilib waxaana wax ku barta boqolaal arday kuwaas oo si lacaglaan ku dhigta iskoolka alanwaar mahadsanid duubow guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidmood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus waa naga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu